Baabasiirka waa marka ay bararaan xididada marinka saxarada waxayna noqon karaan mid gudaha ah internal iyo mid dibadda ah oo ah external. Waa anigoo ah Dr. Axmed Cabdi Cusmaan. Astaamaha lagu garto baabasiirka waxaa ka mid ah xanuun goortii aad saxaroonaysid, cuncun, dhiigga oo soo raaca saxarada. Sababaha ugu badan ee keena baabasiirka waa calool fadhiga joogtada ah, fadhiga dheer oo qofku muddo badan uu fadhiyo, hooyooyinka uurka leh, iyo qofkii oo isticmaalin cuntooyinka fiber-ka. Daaweynta baabasiirka waxa ugu horeeya waa inuu qofka saxaa qaadashada cuntooyinka, waa inuu isticmaalaa cuntooyinka leh fiber-ka, waa inuu cabaa biyo ku filan. Sidoo kale, waxaan qofka kula taliyaa inuu isticmaalo kareemada lagu daaweeyo baabasiirka. Haddii dhiigbaxa uu sii socdo ama baabasiirka uu dibadda u soo baxo, waxaa la sameeyaa qaliin. Ogow haddii xagga dambe uu ka yimaado dhiig inuusan ahayn kaliya baabasiir, laakiin ay jiraan xanuuno kale oo ku dhaco mindhicirrada, taasoo leh khatarteeda ay tahayna in la hubiyo goor hore.